dagaalo culus oo dhex maray jabhadda fano iyo ciidanka dowladda itoobiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay ka dhaceen agagaarka magaalada gondar ee gobolka amhara dagaalada ayaa waxaa ka dhashay dhimashada in ka badan labaatan ruux wuxuu qof ku sugan deegaanka ay ka dhaceen dagaalada sheegay in laysku adeegsaday hub culus oo ay ka mid yihiin bmka iyo zuu iyo hobye waxaa iyadoo ay dagaaladaasi soconayaan dhanka kale la joojiyey isku socodka gaadiidka ee gobolka amhara laga bilaabo saddexda oktoobar dagaalka ayaana la sheegay inuu si gaara kaga dhacay deegaanka ayimba keba oo ku taala degmada dembiya ee gobolka gandar ilo ku kala sugan gobolka gondor koonfureed iyo magaalada gondor ayaa u sheegay warbaahinta in dagaalo culusi ay dhex mareen ciidamada dowladda iyo maleeshiyada fano gaar ahaan deegaanada kimiro dingay waxaa kaloo ay sheegeen in weeraro cirka iyo dagaalo hub culus la isku adeegsaday ay ka dhaceen deegaanada ku hareeraysan magaalada waxaana la maqlayay qaraxyo ka dhacaya goobaha ay dadku degan yihiin iyadoo dadka deegaanka lagu wargeliyay in gaadiidka oo dhan laga joojiyo guud ahaan gobolka amhaarada laga bilaabo shalay saddexda oktoobar ee laba kun afar iyo labaatan amnesty international ayaa dhowaan waxay ku eedeysay ciidamada etoobiya inay u adeegsadeen dadka gobolka amhara awood xadaaf ah islamarkaana ay u geysteen gaboodfale aada u xoogan oo halis ku ah dadka nugul sida carruurta iyo haweenka etoobiya dagaalada ka holcaya ayaa dib u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha oo si aada ugu naafoobay dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee dalkaasi weli ka holcaya iyadoo la taliyaha dhanka amniga ee abiy axmed uu bishii lasoo dhaafay qiray in kala qaybsanaanta etoobiya dhexdeeda ka jirta ay gaartay meeshii ugu xumeyd